waxaa si weyn looga dareemayaa magaalada jowhar qiimo koror ku yimid qiimaha liindhanaanta ee suuqyada magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle taasoona saameyn ku yeelatay dadka deegaanka gaar ahaan qoysaska danyarta xaliimo faarax oo ka mid ah ganacsatada iibiyo liindhanaanta ee magaalada jowhar ayaa ka warbixisay isbedelka ku yimid qiimaha liinta iyadoona sharaxaysa qiimihii ay horey u joogtay iyo midka haatan la iibiyey sidoo kale waxa keenay qiimo kororkaas liinta maanta waxaan iibinaynaa boqolkaa siddeetan kun horna waxaan iibsanaynaa boqolkaa labaatan kun markaan kusoo qaadi waatay shanaan gadanay laakiin maanta waxaan gadanaynaa siddeetan kun dadkii keysanayn toddobaatan ayaa qaadana shan kun biyaan ku cabnaa shan kunna ilmaha la takna marka dhibaatadaasna waxaa keenaysa roob la-aan biyo la-aanka intaas saytan waxaan ilaahay ka baraynaa biyahaas ilaah soo gaarsiiy roobna ilaah noo keen liinta waxaan maata diyaalkoo diriskayn joor dirisaali sida mooyko kale maandheere raqayle dhulkaasaan keenay macaamiisha markaa maanta dhulka sideetan kusiina dhulka waxay sii gaynaa xabad kun mar waxay sii gaynaa saddex xaba laba kun marka unakii dhulka waa isku dhib qabnay laakiin wax lay ka helo jecel badii markay qaasho markaasay sii soconay maanta markaan saddex balaba kun ida kasii xabad kunay gadanay dadka ka ganacsada dalagyada kala duwan ee liindhanaanta ay kamid tahay jowhar ayaa qiimo kororka ku yimid liindhanaanta u sababeynaya roob yari iyo cayayaanka dalaga waxyeeleeya oo ku dhashay dalaga liindhanaanta hoosna u dhigay liindhanaantii soo go-aysay